ama qaybtii markaa usuuludiinka qaala almu'alifu raximah allahu tacaala wuxuuhi faqdac yaqiina bilfu'aadi wajzimi bixadati alcalami bacda alcadami axdadahu laa lixtiyaajihi lilaah walow araada tarkahu lama btadaa halkan waxa uu ka gelayaa sheekhu inuu sheego wax usuulu diin ka mid ah ama waxyaalihii xagga caqaa'idda markaa la xidhiidhay markaa qaala raximah ullahu tacaala wuxu uhi faqtac jar oo yaqiinso qof yahow yaqiinan yaqiin ahaan bilfu'aadi qalbiga ka yaqiinso oo ka jar wajzim weliba jasmi oo shakiyuu kaa gelin bixadati alcaalami caalamkani inuu yahay mid xaadidahoo soo darriyey bacda alcadami jirid la'aan iyo intii aanu jirin dabadii mid gadaal ka yimi inuu yahay yaqiinso oo qalbiga ka gooso axdatahu waxa soo darrisiiyey oo keenay al ilaahu ilaahay ayaa keenay laa lixtiyaaji baahii uu qabana uma keenin walow araada hadduu dooni lahaa tarkaw ka tegiddiisana lama btadaahu maba bilaabeen haddii uu dooni lahaa ka tegitaankiisana sheekhu raximah ullahu tacaala halkan waxa uu leeyahay faqtac jar oo gooso oo bimacnaa yaqiinso yaqiinan yaqiin ahaan ama mutayaqinan yaqiinan bimacnaa mutayaqinan baa loo jeedaa yacnii waa mansuub cala alxaali oo mutayaqinan xaalatay adigoo yaqiinsan ama yacni mafcuulnimo ayaan ku nasbinaynaa faqdac jar yaqiinan bimacnaa yaqiinso oo hubaasho si hubaala u jar oo u gooso ama yaqiinan mutayaqinan xaalatay mid yaqiinsanayo hubaashanaya bilfu'aadi qalbiga ka gooso oo ka yaqiinso wajsim weliba waxa aad ka jartaa oo aan wax shakiya iyo wax taradudi midnaba aanu kaa gelin bixadati alcaalami caalamkan oo ah wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhammi inuu soo darriyey bacda alcadami cadam iyo la'aan iyo jirid la'aan intii aanu jirin ee waxaan jirinoo macduuma u ahaa gadaal inuu ka yimi oo uu ka soo darriyey taa waa inaad goosataa oo qalbiga markaa aad ka yaqiinsataa oo aad ka jasmisaayoo wax shaki ahi aanu kaa gelin maxaana taa dee aad ku ogaanaysaa waataynu dee soo tilmaannayoo waxaa dee lagu ogaanayay oy leeyihiin markaa dee waa inaad eegto markaa caalamkan waa inaad eegto kiisa culwiga iyo kiisa sufliga waxaad markaa arkaysaa inuu isbedbeddel uu ku imanayo oo dhaqaaq ku imanayo oo xasilooni ku iman mayso oo ay acraadi ku imanayso waxay leeyihiin shay kasta oo markaa mutaqayira oo isbedbedelaana xaadid weeyaan bay leeyihin oo wax markaa gadaal ka yimi weeyaane wax qadiima ma noqonayo markaa istidlaalkaas ayaad samaynaysaayoo nabdaada adeegiyo caalamkan sare adeegiyo caalamkan hoose adeegiyo dhammaan markaa waad wareegaysaayo taas ayaa dabeetana kuu soo baxaysaa waxa kaloo ayana haddaba isweyddiin leh ma isaga ayaa iska yimi mise cid ayaa keentay taas ayuu halkan inooga hadlayaa u leeyahy axdatahu waxa keenay oo soo darrisiiyey caalamkan al ilaahu ilaahay ayaa soo darrisiiyey iyo macbuudka xaqa lagu caabudo ayaa soo darrisiiyey laa lixtiyaajihi baahiu ilaahay u qabana uma soo darrisiinnine ilaahay ka qaniga ah ee isagu deeqtoon ee khalqiga oo dhan isagu ka kaabdoomay ee wuxuu uga baahan yahay aanay jirin ilaahay weeyaan marka axdadahu ilaahay isaga ayaa soo darrisiiyey oo keenay laa lixtiyaajihi baahi markaasuu u qabana ilaahay uma keenin walow araada tarkahu haddii uu markaa ka tegitaankiisa uu dooni lahaana lamabtadaahu ilaahay maba bilaabeen oo yacnii isaga ayaa markaa ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisa ilaahay ku keenaye haddii uu ilaahay dooni lahaa inaanu markaas bilaabeenbana ilaahay maba bilaabeen markaa taana waxaa lagu ogaanayaa waxa weeye dee waa adilada caqliga iyo markaa istidlaalka noocaasa iyo markaa qadaayaadka markaa inaad iyo kulliyaadka markaa aad samayso masaladan haddaba uu leeyahay sheekhu halkan faqdac yaqiinan bilfu'aadi wajzihin bixadati alcaalami bacda alcadami waa inaad sidaa markaa u yaqiinsatahay oo taana waxaad ku yaqiinsanaysaa dee markaad adilada iyo istilaashigaas iyo nadarka iyo fiirada iyo qasadka markaad samayso ayaad markaa ogaanaysaa masalada markaa noocana waxay markaa iyaduna ku sii lug leedahay masaladii markaa ugu horraysay deriskeenii xalayto awalu waajibin cala alinsaani macrifatu ilaahi biistiqaani yacni waajiba ugu horreeya ee qofka saarin waa ilaahay garashadiisa markaa inuu ilaahay markaa si yaqiina iyo si dhaba u garto waxa uu si yaqiiniyo dhaba u garanayaana marka uu dee arrimahan sameeyo ee sidaanu waxu deliishado ee caalamku inuu mid isbedelaya yahay ogaado wax kastoo isbedelaana markaa uu yahay wax xaadisa cidda markaa keentayna ilaahay ay tahay waayo inuu iska yimaado iyo inaanu imanayn laba shay oo siman weeye caqliga ma keenayso inuu midkood kii kale ka rajaxnaado isagoon markaa wax murajaxi jirin saynu markaa muqadamadeenni sunusiyada ama umulbaraahiinta aynu ka soo qaadanaynin masalada noocaasahay oo dabeetana kadib dee inuu shahaadataynkii markaa ku dhawaaqayo oo islaamnimadii iyo markaa iimaankii sidaa ku soo gelayo waa masalada markaas ay ka dhalatay qofka aan sidaa samaynin ee ilaahay iska rumeeya waxaa la yidhahdaa muqallid oo cid kale ayuunbuu iska qabsaday mar hadduu muqallid yahay uu cid kale iska qabsaday iimaankiisu ma ansaxaya mise ma ansaxayo qaar badan ayaa qaba inaanu iimaankiisuba waa shaacirada ka mida inaanu ansaxaynin waana masaa'il markaa ilaa muctasiladii markaa soo socday weeye oo waxay leeyihiin markaa qaar ma ansaxayo qaarna waxay leeyihiin maya waa ansaxaya qofkaasi waa dembaabay qaarna waxay leeyihiin maya qowlkaa ciddaa kale haddii uu jasmiyuu si dhaba u qabsado imaankiis waa ansaxaya haddii kale ma ansaxayo waa halkuu jawhaaratu tawxiidka lahaa wa kullu man qallada fi tawxiidi iimaanuhu lam yakhlu min tardiidin qof kasta oo tawxiidka markaa cid ku qabsaday oo cid markaa sii garbatabsaday iimaankiisu kama madha markaa tardiid fa fiihi bacdu lqowmi yaxki lkhulfa wa bacduhum xaqiqa fiihi alkashfa faqaala in yajzim biqowli lghayri kafaa wailaa lam yazal fi dayri waa jawaaratu tawxiidka ayuu markaa sidaa ku odhanayo culamada qaarkood markaa khilaaf bay sheegeen qaarkoodna markaa waa kashfiyeenoo waa faydeenoo waxay yidhaahdeen ciddaa uu qabsaday qowlkeeda haddii uu jasmiyana waa ku filantahay haddii kale dhibaato ayuu ku sugay oo iimaankiisii qofkaa halis ayuu ku jiraa si aynu ognahayna qofku islaamnimada wuxuu ku soo galaa waxa weeye waa shahaadataynkaas ayuu ku soo galaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidaas ayuu saxaabada faray sidaas ayaana lagu islaamayey waxana markaa wax markaa ibtidaaca oo aan markaa nebi moxamed iyo saxaabadii sala allahu alay waslam nebi moxamed sala llah alay sl iyo saxaabadii iyo salafkii midnaba aan laga haynin weeyaana wax falsafaadka iyo markaa arrimaha muctasilada iyo markaa ku lug leh weeyaan markaas oo runtii dee adeyg fara badan keenay ilaa haddii taa la qaato jamaahiirulmuslimiin dadka ayagu aan saa samaynin dee iimaankoodii ama waxba kaba jiraan buu noqonaya amaba dee cala al aqal waa lagu muransan yahay oo waa la isku khilaafsan yahay markaa wuxu uhi sheekhu faqdac jar yaqiinan oo macnaha faqdac yaqiinsa yaqiinan yacni jar waa yacnii si go'an markaa u qaado yaqiinan mutayaqiinan xaalaa tahay adigoo yaqiinaya bilfu'aadi qalbiga markaa ka yaqiinso oo ka gooso wasdim kana jar oo shakiga iska ilaali bixadati alcaalami caalamku markaa inuu soo darriyey oo uu yimi caalamkuna maasi wallaahi ilaahay wixii ka soo haray weeyaane bacda alcadami cadam iyo jirid la'aan dabadeed inuu yimi miyuu iska yimi axdadahu maya waxa keenay alilaahu ilaahay ayaa keenay oo soo darisiiyey laa lixtiyaaji baahiyu ilaahay u qabana uma keenin oo ilaahay khalqigiisa waa ka deeqtoon yahay walow araada hadduu dooni lahaa tarkow ka tegitaankiisana lamabtadaahu maba uu bilaabeene waa iska dayn lahaa fahwa ilaahay haddaba limaa yuriiduhu wuxuu doono facaalun markaa mid samayn badan weeye walaysa mana ahaanin filkhalqi makhluuqaadka dhexdooda lahu ilaahay mihaalun markaa mid mumaasil ah oo lamidahi ilaahay uma jiro waxa uu leeyahay oo kale sheekhu laba masale ayuu allan kaga hadlayaayoo fahuwa ilaahay limaa yuriidu wuxuu doono facaalun markaa mid samayn badan ilaahay weeyaan waana sidii aayadda qur-aankii ay tilmaamaysee facaalun limaa yuriid ilaahay mid markaa samayn badan weeye wixii ilaahay uu doono oo wax markaa ishortaagayaay ilaahay ma jirto midi taasi waxa weeye ilaahay wax walba inuu doono masalada labaad waa laysa fi lkhalqi lahu mihaalu khalqigana dhammaantood mihaal iyo mumaasil iyo midu dhigmaa ilaahay uma sugnaanin ee ilaahay markaa laysa ka milihi shay-un ilaahay wax la midahi ma jiro oo khalqigiisa wax kala midahi ma jiro iyo walam yakun lahu kufuwan axad axad markaa ilaahay kufu ah oo u dhigmaa ilaahay ma jiro ee ilaahay markaa ka ka duwan weeye fahuwa ilaahay limaa yuriidu wuxuu doono facaalu mid samayn badan weeye walaysa fi lkhalqi khalqiga dhexdiisana ama walaysa lahu fi lkhalqi mihaalu ay mumaasilun mid markaa u dhigmoo lamiday uguma sugnaanin qudratuhu ilaahay awooddiisa jucila waxa loo yeelay likulli maqduurin wax kasta oo maqduurahoo la karo ayaa ilaahay qudradiisa loo yeelay wa cilmuhu ilaahay cilmigiisana likulli macluumin wax kastoo la ogyahay ama wax kastoy tahay in la ogaado ayuu shamila koobsaday oo uu markaa wada gaadhay halkan labada masale ee uu kaga hadlayo waxay ku wanaagsanaan lahayd inuu yar dambaysiiyo oo halkaa xayun muriidun qaadirun callaamu lahulbaqaa wasamcu waalkalaamu halkaa uu sifaadka kaga hadlayo inuu markaa ka sii dambaysiiyo ayaa ku wanaagsanayd waayo waxay xidhiidh la leedahay marka ay ka hadlayaan ashaaciradu sifooyinkan ay sugayaan ee sifaatulmacaani ama sifaat ahubuutiya la yidhaahdo ayaa waxay u yeelaan wax mutacalliqaad la yidhaahdo yacnii maxay sifooyinkani ay ku tacalluqaan ama yacni ilaahay muxuu ku qabtaa ama maxay asaartooda iyo raadkiiya waxa ka dhashaa muxuu yahay markaasay markaasan uga hadlaanoo ay arrimahan sheegaan markaa wuxuu idhi qudratuhu ilaahay awooddiisa jucila waxa loo yeelay jacalana waa la odhan karaa musamana waa loo bidin karaa jacala ilaahay wuxuu yeelay likulli maqduurin wax kasta oo maqduurahoo la awoodo wa cilmuhu ilaahay cilmigiisii ogaandiisuna shamila waxa uu koobsaday likulli macluumin wax kasta oo macluuma oo ay tahay in la ogaado ama wax kastaoo macluum oo la ogyahayna cilmiga ilaahay waa koobsaday oo waa shamliyey macnaha waxaa halkan uu ka hadlayaa ilaahay qudradiisu waxay shaamilo tahay oo ay wada shamlinaysaa oo ay gaadhaysaa wax kastoo maqduura maqduurkaana waxay uga jeedaan waxyaalaha mumkinaadka ah oo waxay yidhaahdaan mumkinaad iyo mustaxiilaad ayay u qaybeen waxyaalo waa waxyaalo suurtagalla ah waxyaalana waa wax mumkinaad ahoo suurtagal ah wax waa wax waajibaad ah waxna waa wax jaa'isaad ah ayay u qaybiyaan oo masalan waxay yidhahaan shayga mumkinka ah waa wixii wujuud iyo cadamulwujuud labadaba ixtimaali kara ama aqbali karaa inuu jiro iyo inaanu jirin mustaxiil ama mumtaricna waxaa la yidhaahdaa wixii aan la suuraysanaynin wujuudkiisa iyo jiritaankiisa dabadda yacni khaarijka aan lagu suuraysan karin laakiin waxaa qadara unoo qadara unoo laga suuraysaa un xagga maskaxda waxa aan wujuudka lagu arki karin ee aan wujuud ku lahayn khaarijka iyo dabadda laakiin dihniga iyo maskaxduna ay suuraysanayso ama qadarayso jaangoynayso ayaa la yidhaahdaa mustaxiil ama mumtaric masele ilaahay isagoo kale inuu abuuro yacnii ilma inuu yeesho oo kale ayay yidhaahdaan yacnii waa mustaxiilaad ama waa mumtanicaad ay yidhaahdaan waajibka oo kale waxa weeye waxyaalaha ilaahay u laasimay ee ama ay yidhaahdaan ama nafsiyada ama salbiyada ama macaanida ay yidhaahdaan yacnii arrimahay ka hadlayaan oo dhami waa arrimo markaa caqliga markaa ku sallahoo markaa fahamkooda iyo garashooda aada isaga adagtay ama falsafaad markaas iyo mandiqi iyo markaa wax kale ayuu ku lug leeyahay markaa markay halkaa eegaan dib ayaynu ayaynu ka faahfaahin doonaaye ayaa waxay yidhaahdaan waxay u qaybiyaan sifaadkan macaanidaha inoo iman doona ee awoodda ilaahay iyo doonidda iyo cilmiga iyo nolosha iyo hadalka iyo maqalka iyo aragga sifaaddaasay sifaatulmacaani yidhaahdaan ama waxay yidhahdaan asfaat athubuutiya bay yidhaahdaan xagga markaa maxay ku tacalluqaan marka iyo maxay la xidhiidhaan marka la yidhaahdo waxay yidhaahdaan qaar waxay ku tacalluqaan wixii mumkinaad ahee suurtagal ah oo waxay leeyihiin waa qudrada iyo iraadadoo keliya waxay ku tacalluqaan un wixii mumkinaad ahee suurtagal ah ee inay ahaadaan iyo inaanay ahaaninima labadu waa suurtagalka ah saa daraaddeed baa qudratu likulli maqduurin uu leeyey maqduurka wuxuu ka wadaa wixii mumkinaadka ahaa wuxuu ka saarayaa wixii mustaxiilaadka ahaa ayuu markaa meesha ka saaraya markaa qudraduna waxay ugu tacalluqaysaa xagga iijaad ahaan iyo ahaysiin ahaan iraadaduna waxay ugu tacalluqaysaa xagga takhsiiska iyo dee kala duwiddan iyo kan khaaska dhigiddiisa iyo kala duwiddaasay iraadaduna kaga tacalluqaysaa bay yidhaahdaan qaar waxay yidhahdeen waajibaadka mustaxiilaadka jaa'isaadka waa ku tacalluqdaa waa cilmiga iyo kalaamka qaar waxay yidhahdeen mawjuudaadka unbay ku tacalluqaanoo waa maqalka iyo aragga midna waxay yidhahdaan waxbaba kuma tacalluqo oo waa xayaatada iyo nolosha waxba kuma tacalluqa ayay yidhaahdaan marka waa mutacalliqaadka halkaasoo qudratuhu likulli maqduurin jucila waxaa loo likulli maqduurin shay kastoo la awoodo mumkinaadkii ah mustaxiilaadkii markaa ilaahay qudradiisa kuma tacalluqda bay yidhaheen in arrimaha markaa mustaxiil iyo markaa mumkin iyo loo qaybiyo deetana la yidhaha qudradii iyo iraadadii baa ku tacalluqaysana yacni waa tabriicaadka markaa mubtadica ahee laa halkaa markaa falaasifadii iyo muctasiladii iyo soo socday ee wax markaa kitaabka iyo sunnaha markaa daliilaho ay ku leeyihiin aanay jirinee markaa maskaxda un lagu daaliye weeye waxaa markaa ay sheegayaana isaga oo kale iyo ilmayo dee ilaahay maba doonin inuu markaa isagoo kala sameeyo iyo inuu ilmo samayso iyo ilaahay maba doonin markaa wax meeshaba yaallo oo hadalba la soo geliyo oo laysku aawuro maahonaya qudra ku tacalluqdiya kumay tacalluqin la yidhaahdo maaha markaa qudratuhu jucile waxa loo yeelay ama jacala u yeelay likulli maqduurin wax kastoo maqduura mumkina bay ka wadaan cilmiga isaga wuxuu yidhi likulli macluumin shamil waxaynu nidhi waxyaalaha waajibaadka iyo mustaxiilaadka iyo jaa'isaadka markaa ku tacalluqa cilmiga iyo kalaamka ayay yidhahdeen weeye markaa cilmiga ilaahay wax kasta oo markaa macluuma ama ha ahaado shay waajiba ama aada mustaxiil ama haada mumkin ama aada jaa'is waxyaalaha ay sheegaan ay u qaybiyeen ilaahay cilmigiisa iyo ogaantiisu mid shamliye weeye ilaahay wax ka qarsooni ma jiro ilaahay markaa wax kasta inuu awoodana innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wa khalaqa kulla shay faqadarahu taqdiira ilaahay baa shay walba jaangooyey inuu markaas yacnii wax walba ilaahay og yahay oo cilmigiisu markaa shamliyeyna dee aayado badan oo qur-aana baa inoo sheega oo axaata bikulli shayin cilma ilaahay wax kasta markaa cilmihan iyo ogaanhaan ayuu koobay wamaa tasqudu min waraqatin ilaa yaclamuhaa walaa xabatin fii dulmaati alardi walaa rabbin walaa yaabisin ila fii kitaabin mubiin ma jira markaa caleen soo dhici iyo ilaahay waa ogyahay caleen kastoo soo dhacaysa xabad iyo firiya xabad yaro firiyahoo dulmaadka iyo mugdiyaalka dhulka ku dhex jirtaa ma jiro wax qoyan wax qallanin ma jiro ilaa fii kitaabin lowxulmacbuudka ayaa ilaahay ku qoray oo ay ku sugan tahay calim alghaybi laa yaczubu canhu mihqaalu darati fi اsamaawaati walaa fi اlardi walaa asqaru min dalika walaa akbar ila fii kitaabin mubiin ilaahay markaa wax ka qarsooni ma jiro misqaalu dara samaawaad iyo dhul markaa kaga qarsoomaya wax ka yar iyo wax ka weyn dhammaantood markaa ilaahay miduu wada qoray weeye adiladaasaa markaa ku filan waxaa kale ee markaa ay wadaan iyo taqsiibaadka iyo sidaa markaas ay u wadaan ay u sheegayaan markaa qudratu likulli maqduurin maa jucila loo yeelay wa cilmuhuna shamila likulli macluumin ayuu shamliyey munfaridun ilaahay mid la keliyoobay waaye bilkhalqi abuurka watadbiiri iyo maamulka jalla ilaahay waa ka kor noqday canishabiihi mid shabbaha wanadiiri iyo mid lamida ilaahay waa ka kor noqday halkan dhowr masale ayuu inooga hadlayaa midda koowaad wuxuu leeyahay munfaridun bilkhalqi ilaahay abuurka isaga ayaa la keliyoobay ilaahay inuu markaa jirid la'aan wax ka ahaysiiyo ilaahay inuu ruux iyo nab waxgeliyo ilaahay isaga ayaa la keliyoobay bini aadmiga markaa yacnii khalqi iyo abuur loo tiiriyaa waxa weeye waa habayn iyo farsamayn iyo wax sidii u ahaa si kale un markaa ay uga dooriyaane abuur markaa jirid la'aan laga ahaysiiyo iyo naf wax la geliyo ilaahay keliya ayaa iskale cid kale oo ilaahay la lihi ma jirto qul illaahu khaaliqu kulli shay waxaa tidhaha ilaahay shay walba isagaa abuuray wa khalaqa kulla shayin wax kasta ilaahay isagaa abuuray hal min khaaliqin hayruullah ma jiraa khaaliq iyo abuure aan alla ahayn wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isagaa idin abuuray idinkayo waxaa qabanaysa min shari maa khalaq yacnii wax kasta ilaahay isaga ayaa abuuray masalada labaad ee markaa inoo sheegay waxa weeye munfaridun ilaahay wuxuu la keliyey bitadbiiri maamulka arrimaha cid isagana la wadaagta iyo cid markaa ku caawisaa midnaba ma jirto caalamkaa wixii ka dhacaya mid sare iyo mid hoose bad iyo berri waxa ka dhacaya waxa weeye ilaahay maamulkiisa iyo doonidiisa iyo qadaagiisa iyo xikmaddiisa ayay ku dhacayaan yudabbiru alamra ilaahay isagaa arrinkii maamulaya oo fulinaya wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar ilaahay isaga ayaa wuxuu doona abuuri isagaa doonan afaman yakhluq kaman laa yakhluq maa kaana lahum alkhiyara yacnii dadka door may lahaninoo uma sugnaanin taasina markaa waa tahay cid la maamushaana ma jirto malag muqaraba baan la maamulin weli ayaan la maamulin oo awliye markaa iyo awtaad iyo aqdaam markaa kownka gacanta loo geliyey oo ilaahay sokadii wax maamushaa ma jirto maamulkan bini aadmiguna wax yaroo kooban markaas oo milkiga loo sheegaya iyo lahaanshihiisa iyo maamulka loo sheegayayo waa wax yaroo markaa kooban weeyaan laakiin milki iyo maamul dhammaystiran ilaahay isaga ayaa iskale cid ilaahay la maamushaana ma jirto waxaa kaloo uu sheekhu yidhi jalla cani shabiihi waannadiiri waxaa ilaahay markaa uu ka kor noqday oo uu ka sarreeyaa mid shabbaha mid markaa nadiir ah oo markaa lamida had yo gooraale shabiih iyo nadiir iyo mahiil iyo waa erayo markaa mutaraadifoo isu wada dhow cani shabiih mid shabbaha wanadiiri iyo mid u dhigma ilaahay waa uu ka kor noqday waa se ilaahay leeyahy laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir ilaahay isagoo kale waxna ma aha waana ka wax kasta maqla wax kastana arka weeye munfaridun ilaahay mid la keliyoobay weeye bilkhalqi abuurka watadbiiri iyo maamulka jalla ilaahay ka kor noqday can ishabiihi wax shabbaha waannadiiri iyo nadiir iyo markaa mid markaa la mida ilaahay oo u dhigma waa ka kor noqday xayun muriidun qaadirun callaamu lahu lbaqaa wasamcu waalkalaamu wuxuu idhi xayun ilaahay mid nool weeye muriidun mid doono weeye qaadirun mid kara weeye callaamu mid wax walba og weeye lahulbaqaa baaqi ahaansho iyo sii jirid ayaa u sugnaatay wasamcu maqal ayaa u sugnaaday waalkalaamu hadalna ilaahay waa u sugnaaday halkan qolyahan firaqda marka laga hadlayo qaar uwa nufaad ama mucadila la yidhahdayoo ilaahay sifooyinkiisa waa wada diidaan sida muctasilada iyo aynu tilmaami doonno iyagoo shubah iyo wixii ay wadeen iyo caqligii markaa unuu la galay inay markaa ilaahay sifooyinkiisa ay diidaanoo markaa inay mushaabaho keenaysa ama tacadud ku keenaysa ama waa xawaadis ilaahay ku tacalluqaan ayay u qaateen bere qaarkoodna sifooyinka qaarna waa sugaan inta badanna waa anfiyaan oo waa diidaan waana daynu soo tilmaannay ashaacirada imaamka iyo mutaqadimiintii sifooyin badanu ay sugayeen oo weliba sifaat alafcaal yacni sifaadka daatada ama kuwa khabariga ah oo markaa uu sugaya sifaatu alafcaal ayay qolyahan dambe diidaanay muta'akhiriintu waxay sugaanna waa sifaadkan toddobadaahe hadda halkan inoogu yaalla oo xayaatun wa cilmun qudratun wa iraada wa samcun wa ibsaarun kalaamu maca albaqaa waxay sugayaan markaa waxa weeye waa awoodda iyo iraadadiiyo doonidda iyo cilmigiiyo ogaanta iyo xayaatadiiyo nolosha hadalka maqalka iyo aragga iminka baqaa buu inoogu soo daray baqaa culimmada qaarkood waa sugaanoo sideed bay kaga dhigaan qaarkoodna markaa sifooyinkan waa ka reebaan markaa laakiin basar baa ku jira halkaasoo samciga ayaa u taagan marka waa xayaato iyo iraada iyo qudra iyo cilmi iyo samci iyo basar iyo kalaam waa toddobadaa sifo sifaat ulmacaali bay yidha ama sifaat hubuutiya bay yidhaahdaan dhowr jeer ayay qaybiyaanoo marka xagga deliilka iyo waxay ku sugnaadeen ee laga eego waxay yidhaahdaan qudrada oo qaadirun iyo iraadada oo muriidun iyo cilmiga oo callaamun ah iyo xayaatada afartaasi waxay ku sugmeen adilla caqliya ayay ku sugmeen caqligaa sugay saddexda kalena naqliga iyo samciga ayay ku sugnaadeen oo ilay wixiiba waxay ku wada sugayaan ba waa tirni taqdiimu alcaqli cala annaqli waa inay iyagu caqliga ayay ka hormariyaan idan markaa waxay leeyihiin markii ugu horraysayba waa kuwii yidhi qofku ha eego nafdiisa ha eego oo caalamkana kiisa sare iyo kiisa hoose mid walba ha eego markaasaa wuxuu ogaanayaa inuu wax isbabeddelaya yahay markaasuu le wax ka soo isbabedelaaba inuu wax xaadisa yahay waxa ka soo baxaya alcaalamu xaadidun caalamku inuu xaadid yahay oo ma isagaa iskeenay dee maye isma keenin yaa keenay ilaahay baa keenay halkaa markayse soo taagtay ayay dabeetana waxay yidhaahdeen maadaama oo ilaahay uu keenay oo caalamka inta leeg isagu uu keenay haddii ay tahay markaa dee kiisa sare iyo kiisa hoose waxoo dhanba hadduu keenay halkaa caqligeenna waxaynu ku garanaynaa dee ilaahaa keenay inuu qudro iyo awood leeyahay haddii aanu qudro iyo awood lahayn miyuu keeni kari lahaa waanbaya caqligii baynu ka ogaan anna lahu qudra inuu qudro iyo awood leeyahayoo ilaahay waa qaadir ayay yidhaahdeen waayey waxa kale oo dee haddii aanu isagu doonin macid baa qasbaysa sow isagu ma dooninoo isagu ikhtiyaarkiisa isagu ilaahay kuma keenin macid ayaa ku qasabtay maya taana caqligeennu ku ogaanayoo muriidun weeye yacni waxa weeye waa markaa waa doona weeyaanu iraado ayuu leeyahay marka aynu waxay kale ka eegno haddii aanu waxaan ogayn oo aanu aqoon u lahayn oo caalim aanu ahayn miyuu dooni lahaa miyuu keeni lahaa maya taana waxaynu ogaanay inuu markaa cilmi iyo garasho marka iyo wax walba inuu og yahay marka taa laga tago waxaasoo dhan yacni mid waxaa awooddaa leh oo sidaa wuxu doonay oo sidaa wax walba ogi miyay suurto galaysaa inuu bilaa naf yahay oo mayduu yahay maya taana waxaynu ku ogaanay caqligii inuu yahay mid xayi oo nool yacni halkaasay markaa muqadamaadka iyo waxyaalahaas ayay markaa iswada dul saareenoo ay ka dhaliyeen markaa arrimahan kuwan kale iyagu waxay yidhahdeen inkasta iyaga labdooda qaybo ka mida caqliga ay u adeegsadaan haddana iyaga samciga ayaa sugayo oo dee ama adiladaa sugayso inuu markaa wax kasta maqlayo wax kasta arkayo oo hadlayo oo taana markaa adiladan samciga ama naqliga ayaa inoo sugaysa ayay yidhaahdeen dariskeenna qaybtiis hore halkaa inoogu joogo allahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين قد أعجرني صفاتك أيين قد أعجرني صفات المعاني حي مريد قادر علام له البقاء والسمع والكلام صفاتك أسيين كهد لينوين هين مركا حقا صفاتك تضبط marka laga eega kalaamka isaga gaar bay ka dhigeen oo marka isaga gaar baynu arrinkiisa aynu eegi doonaa isaga hadalkiisu waa badan yahay afartaasi markaa waxay yidhahdeen waxay ku sugmeen caqliga ayay ku sugmeen saddexdana naqliga ayaa tusay laakiin dee marka laga hadlayo haddii caqligaa loo adeegsado sifooyinka kale ee ay ka tegeen ee faraha badan ee kitaabka iyo sunnuhuba ay markaa tilmaameen ayaa iyana inta ay ku sugeen lafdeeda lagu sugaya oo ilaahay janno iyo naar buu leeyahay oo markaa ciddii dee jidkiisa raacdee wanaagsanna janna ayuu geli ciddii markaas dee ka weecatana naar ayuu geli halkaa markaa dee jacaylkii iyo ayaa ka soo baxaya caqliga ayaa markaasay markaa in badan ay ka hadleen kuwanay diideen waxay ku diidayeen ayaa kuwanay sugeenna markaa lagu soo aroorin karaa waxay kuwan ku sugeen baana markaa kuwa kalena markaa ay diideenna lagu sugaya xagga waxaynu tilmaannay yacni mutacalliqaadka iyo waxyaalahay ku tacalluqaanna sifooyinkan markaa way kala saaraanoo waxay yidhahdaan mumkinaadkaay qaar ku tacalluqaan saynu soo tilmaamaynay waa qudrada iyo iraadada oo qudraduna waa xagga iijaadinta iyo haysiinta iraadaduna waa xagga takhsiiska iyo markaa khaasyeelidda qaarna waajibaadka iyo mustaxiilaadka iyo jaa'isaadkaoo waa cilmiga iyo kalaamka qaarna mawjuudaadkay ku tacalluqaanoo waa samciga iyo markaa basarka midna waxooga kuma tacalluqdoo waxay yidhaahdeen waa sifada xayaatada ayay yidhaahdeen marka ay ayagu sifooyinkii ashaaciradu ay sidaa u qaybiyeen sifatulkalaamna waanu tegi doonaaye waataynu soo maraynay markaa sifatul yani manhaju ahlisunnati waljamaaca fii asmaai illahi wa fii sifaatillahi wa asmaa'ihi waataynu soo maraynay ayagu ahlusunna waljamaaca oo dee a'immadii waaweynay oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii iyo ciddii markaa waddahooda qabatay ilaa yowmana haadaa marka ay dee ilaahay sifooyinkiisa tilmaamaan waxay yidhaahdaan wax alliyaaliyo wax kasta oo ilaahay nafdiisa uu ku sifeeyey ama uu rasuulkiisa muxamedi ku sifeeyey waa u sugaynaa oo waa ku sifaynaynaa si isaga u cunanta oo aan la mid ahayn makhluuqaadka marka waa u sugaynaa bayla min hayri taxriifin inagoon doorinin walaa tacdiilin inagoon diidin walaa takyifin inagoon kayfiye iyo qaab u samaynin walaa tamhiilin iyo innagoo aan ku kala mid dhigin siwooyinka khalqiga taa markay dabeetana ay sugeen qaacidada ay sugeen ayagu sifooyinka waxay u qaybiyaan saddex qaybood ama mararka qaarkoodna afar baaba laga dhigaa sifaat daatiya sifaat ficliya sifaat daatiya ficliya iyo sifaat khabariya marna way iswada hoosgeliyaan sifaat daatiya waa sifooyinka laasimaha ahee ilaahay daatadiisa laasimsan ee hore aanu uga suulin dibna uga suulaynin ilaahay inuu ku sifaysnaado horena ilaahay ugu sifaysnaa weligii dibna weligii ugu sifaysnaan doono waa nolosha waa cilmiga iyo ogaanta waa awoodda waa cisiga waa xikmada waa cadamada waa jalaalka waa culuwiga iyo sarraynta sifaat daatiya baa la yidhaahdaa waxay soo geliyaan halkaas sifaat loo yaqaana sifaat alkhabariya oo yacnii sifooyinka ay markaa khabariga ahee khabari baa la yidhaha bini aadmigana xaggiisa marka laga ego xubnaha acdaada la yidhaahdo masalan ilaahay gacmihiisa ilaahay markaa indhihiisa ilaahay wejigiisa waa sifaat daatiya ayay noqonayaan dhinacna marac gaar haddii loo saara khabariya la yidhaahdaa oo khabarkay ku sugnaadeen qaarna waxaa la yidhaha sifaat ficliya baa la yidhaahdaa waa sifooyinka ilaahay mashii'adiisa iyo doonitaankiisa ku tacalluqa waa sida soo degidda habeenka silsilaau dunya inuu u soo dego sida xadiidka saxiixahi uu tilmaamayo soo degidda isaga u cunantaa waxaa ka mida majiica iyo imaatinka ilaahay lifasli qadaa kala saarka maalinta qiyaamaha u imanayo sifaat alficliyana kuwaas ayay yidhaahdaan waxaa jira sifaat daatiya ficliya kuwaydhaan waa sifaatu daat haddana waa sifaat ficliya oo labadiiba way ka hobsanayaan oo bimacnaa ilaahay kaba suulin kana suuli maya inuu ku sifaysnaado xagga nooc ahaan marka laga eego xagga axaad ahaan marka laga eegana waa ficliya oo mashii'adiisa iyo doonitaankiisa ayay ku tacalluqdaa taana waxay tusaale ahaan ugu soo qaataan sifatulkalaam bay ugu soo qaataan oo sifatulkalaam waxa weeye waxaynu nidhi xaadiun markaynu hadalka ilaahay ka hadlayna waxaynu muqadimadaynu ku soo nidhi qadiimu nawci xaadiثu laaxaad baynu nidhi xagga noociisa iyo sifa ahaan waa qadiim oo ilaahay weligii mutakalim buu ku sifaysnaa oo hadalkani wax gadaal ka yimi maaha xagga aaxaad ahaan marka laga eegana wuxuu ku tacalluqaa mashii'adiisa oo yatakalam mataa shaaa bimaa shaaa wa kayfa shaaa ayuu ilaahay hadlayo xaggaana mashii'adiisa bay kaga tacalluqdaa idan marka waa sifaat daatiya ficliya ayaa markaa sifatulkalaamna lagu tilmaamaa ka soo gudub xayun waxay dhahay ilaahay mid nool weeye waana yacni sifooyinkan intan yar ay soo qaateenu mooyaane wax hadali yani ayaga ahlusunna markaa iyo qaabkay markaa u taqriinayaan u sugayaan mooyaane dee waa sifaad ilaahay u leeya ahlusunnahuna ay sugayaan laakiin kusoo koobidda ay sifaadka intanun ku soo koobeen ee intii kale ka tegeen ee dhadeen intanunbaa caqligu markaa inu tuseeyo naqligu taa la ysku haystaa markaa waa taa ee la leeyahay haddii aynu caqli ula kacnana wax in ilaahay isku sifeeyo o dhan buu sugayaa haddaynu naqligii iyo aayaadkii axaadiida u tagnana intaan wax ka badan ayay sugayaan halka la isku haysta waa taa xayun ilaahay mid nool weeye muriidun mid ilaahay markaa wax kasta ilaahay doono weeye qaadirun markaa mid wax kasta awoodo weeye callaamu muriid markaa iraada mid u sugaata weeye qaadirun mid markaa wax kasta awoodo weeye callaamu mid wax kasta ilaahay ogaan badan weeye lahulbaqaa ilaahay baaqiaansho iyo inuu sii jiro ayaa u sugnaatay wasamcu maqal ayaa u sugnaaday basarkuna samcaasuu markaa ku cadfaye waalkalaamu kalaam iyo hadal ayaa u sugnaaday haddaba kalaamkii ayaa hadal ka taagan yahay oo sidaa daraaddeed ayuu gaar u soo celiyey wuxuu uhi kalaamuhu ka wasfihi اlqadiimi lam yuxdit ilmasmuuca lilkaliimi yugtabu fi اlawxi wa biاllisaani yuqra kamaa yuxfadu biاladhaani wuxu uhi sheekhu kalaamuhu ilaahay hadalkiisu ka wasfihi ka sifaatihi alqadiimi ayuu la mid yahay lam yuxdit ilaahay ma soo darrisiinin oo gadaal kama keenin almasmuuca kii la maqashiiyey lilkaliimi muuse kii la maqashiiyey lam yuxdit min axdaa yugtabu waa la qoraa ilahay hadalkiisa fi lawxi ayaa lagu qoraa wa bilisaanina yuqra waa lagu akhriyaa kamaa yuxfadu sida loogu xafido biladhaani adhaanta iyo qalbiyada iyo maskaxda sida loogu xifdiyo ee loogu qabto sifatulkalaam oo uu soo gelayo qur'aankina waxa weeye waa sifooyinka faariqa ah ee sida cad u muuqda ee kala saara ahlusunna iyo firaqaa kale qaabkan ay u dhigeen ashaaciraduna mutaqadimiintooda iyo mutaakhiriintiiy ilaa imaamkuna waa masale ay isku waafaqsan yihiin marka qur-aanka la joogana waa mas'ala ay caddaynayaan inay muctasiladu intay ka qabta ay ka qabaan waana mas'alada sidan inuu u qaataa qofku ashcari uu ku noqdo haddii aanu taa qabin ashcari dhaba maaha markuu sidan u qabo ayuu ashcari dhaba yahay waana masalada dee kalaamka ilaahay uu ka sii farcamayo qur'aanku waa masalada ay ku ratiban tahay qur'aanku waa makhluuq ee dhibta badani xilligii maamuun ay ka dhacday ee a'immada faraha badan lagu dhibaateeyey ee dadka qaarkood baqdeene ay markaa dee sidii la doonaya ay yidhaahdeen rag badan sida imaamu axmedna dee xadhigga iyo garaaca iyo dhibta badan uu ku soo maray ee ilaa xad la gaadhsiiyey ayaamu riddana ilaahay diinta abubakar buu ku badbaadiyey ayaamaha mixnada khalqul qur-aanka la keenay imaamu axmed baa ilaahay ummadda uu ku badbaadiyey waad keentay haddaba innaga oo yacnii bal muctasile iyo waxay ka qabaanna sheegi doonnaa ayaa waxaynu insha allahu tacaala eegi doonnaa innagoo kitaabka abyaaddiisana qaadan doonnaa bal qodobo dhowr ah oo ashaaciradu ay ka qabaan kalaamka ilaahay iyo qur'aanka waa qodobka koowaadee hortu sifatulkalaami illaahi tacaala ilaahay way u sugayaanoo dee waa kan markaa xayun muriidun qaadirun callaamun lahulbaqa wasamcu waalkalaamu laakiin hadalka ay sugayaan waa hadal noocee waa hadal ayaga u gaara waxay idhahdeen waa kalaam nafsi ah ma waa macne qaa'im ku a nafta waxay idhahdeen waa macno keliya oo aan tiroobaynin oo aan kala badhoobaynin oo aan kala fadilmaynin oo amarka iyo nahyigu ay isku mid yihiin oo khabarka iyo inshaagu isku mid yihiin haddii carabiye lagu cabbiro qur'aan buu noqon haddii suryaaniye lagu cabbiro injiil buu noqon haddii cibraaniye lagu cabbiro towraad buu noqon waxay yidhahdeen xaraf ma leh oo sawd ma leh oo kala horrayn iyo kala dambayn ma leh oo kullu iyo bacdi ma leh oo tartiibtan maaluufka ee hadalka lagu yaqaano male bay yidhaahdeen macnaha towraad iyo waxalla wuxuu ilaahay kutub soo dejiyey waa isku wada macno luqadahan lagu kala turjumay ee ay ku soo degeen unbay ku kala duwan yihiin haddaad towraad soo qaaddo waa qur'aankii luqadun bay ku kala duwan yihiin haddaad injiil soo qaaddo waa zabuur waa isku amar iyo nahyi waa isku mid oo macnaheedu yaa aqiimu salaa iyo walaa taqrabu zinaa waa isku mid aqiimu salaa walaa taqrabu zinaa waa isku mid suuratu likhraas iyo suuratu tabad waa isku mid leanna waxay leeyihin waa macno keliya oo aan tacadudayn oon kala barhmayn oon kala fadilmayn amarkii iyo nahyigi iyo khabarki iyo iskbaarki waxaynu ku arki doonnaa kutubtan iminka ayaynu ka akhriyi doonnaa iyagoo saale hadalkoodii haddii lagu cabiro carabiyana qur'aan buu noqonaya haddii lagu cabiro suryaanina injiil buu noqonaya haddii lagu cabiro cibraaniye luqadana towraad buu noqonaya xaraf ma leh oo sawd ma leh kala horrayn iyo kala dambayn iyo markaa kulli iyo bacdi ma leh tartiibtan maaluufkaa ma leh markaa hadal xaqahan macnaha qaa'imka binafsi ah ayaa lagu xambaaraya qur'aankana waa lagu xambaarayaayo dee xagga majaas ahaan baa laga ictibaarin ama xagga ishtiraago waa lafdi mushtaragaho kaa nafsigana waa ku dhacaya kanna waa ku dhacaya masalada kale ay sheegeen waxa weeye inayna kutubta ku arki doonnaa qur'aankanaan akhrinayna ee masaaxiifta aan ku haynaa waa makhluuq bay leeyihiin alfaaddiisa iyo xuruufdiisa iyo aayaadkiisa iyo suwarkiisuba hadalkaa ilaahay ee nafsiga ah ayaa lagaga cabbiray oo yaa ka cabbiray jibriil baa ka cabbiray bay qaar leeyihi qaar nebi moxamed baa ka cabbiray bay leeyihi waxay yidhaahdeen qur'aanku laakiin waxay yidhahdeen arrintaa way wada caddaynayaan ramli baa caddaynaya oo baajuuri baa caddaynaya waxay leeyihin laakiin sidaa inaan nahno qur'aankanaan haynaa waa makhluuq in la caddeeyaa ma bannaan ila fii maqaami tacliim dad markaa dee arday oo wax loo dhigayo iyagu wax miisaamaya ayuunbaa loo sheegaa mooyaane dadka markaa jabaahiirta dhexdooda lagama sheegee taa waa la qariyaa si aan dee laynoo qabsanin qur'aanku markaa waa hadalkii ilahay bimacnaa isagaa lowxulmaxfuudka ku abuuray arrinka ah markaad la fasiraya inaa anzalnahu fii leylati alqadri la yidhahdo luuxulmaxfuud uu ku abuuray dabeetana habeen rabadaana ayaa baytulcize uu soo dejiyey dabeetana saddex iyo labaatan baytulcize oo samaaudunyaa ku yaalla ayuu saddex iyo labaatanki sane ka soo dejiyey halkana xidhiid la leedahay inuu makhluuq yahay oo halkaa la dhigay oo dabeetana halkaasun laga soo qaadqaadayay un kolba wax laga soo qaadayey waxa kale ay caddeeyeen marka ay sidaa tahay in ayaga iyo muctasilada qur'aankani inuu makhluuq yahay xuruufdan iyo alfaadan iyo aayaadkan iyo suwarkan iyo tartiibtan iyo kala horraysiintan iyo kala dambaysiintan inuu makhluuq yahay annaga muctasila khilaaf naguma dhexeeyo hadalka nafsigan wax ma ka sii dhamaynaya ma sugeen mise uma sugna intaasun baan isku haynaa mooyaane wax noo dhexeeya ma jiro waanaynu arki doonaa rimligaynu ka soo qaadana qaar badan baynu ka soo qaadan doonaa iyagoo le sidaa ay muctasila qabto masaladii markaa dee culimmadu ay lahayn qofku idhaha qur-aanku waa makhluuq yacni waa gaaloobaya waa masaladii marka markaynu saa uga hadlayna dee waxaynu tilmaamaynaa arrinka laakiin culimmadii markaa dee ayagu ku tagay dee markaa halkaa iyaga ay la martay iyagoo dee ama tansiih raadinaya ama ilaahay markaa dee makhluuqaadkiisa ha ku shabihinaysa ayaga markaa waxba ka sheegi mayno oo cudurdaar bay u leeyihin laakiin daatulqowl baynu ka hadlaynaa qaa'ilka iyo faacilka kama hadlayno waana ficilka qowlka iyo qaa'ilku marka laga hadlaya waa kala gaar marka ay ayagu sidaa yidhaahdeen dee waataynu soo tilmaannay ahlu sunna maxay ka qabaan ahlusunna waxay qabaan dee sidaynu ku soo tilmaannay muqadamadeena ilaahay inuu ku hadlo dee hadal isaga wuxuu nabaa oo xarab leh oo sawd la maqlayo dheh oo la fahmayo leh oo la maqlayo oo jibriil maqlay oo nebiyullaahi muuse maqlay oo ilaahay maalinta qiyaama u dhawaaqi doono oo hadalkiisa la maqli doono oo la fahmayo oo quluubta markaa lagu fahmo oo carabada lagu akhriyo oo kutubta lagu qoro sidaas ayay qabaan waa siduu markaa xaafid alxakami uu lahaa waalqowlu fii kitaabihi almufasali biannahu kalaamuhu almunazalu cala arasuuli almustafaa khayri lwaraa laysa bimakhluuqin walaa bimuftara yuxfadu bilqalbi wa billisaani yutlaa kamaa yusmacu biاladaani kadaa bilabsari ilayhi yundaru wabilayaadi khaduhu yusadaru وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام إقبال الحقيق خليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان وحيلي قولك يورهد أن رأينا إلهي كتاب قصة مفصل كاهلا كالصاري بأنه كنابه المنزل annagu waxaan rumaysannahay inuu yahay hadalkii ilaahay ee lagu soo dejiyey cala rasuuli اlmustafa khayr اlwaraa laysa bimakhluuqin walaa bimuftara mid makhluuqoo la abuuray maaha mid la been abuurtayna maaha aayadihiisa iyo xuruufdiisa macaanidiisa iyo alfaaddiisu mid kastaba waa ilaahay hadalkiisa oo ilaahay xaggiisa minhu badaa weylahi yacuud xaggiisa ayuu ka yimi una noqonayaa qalbiga ayaa lagu xafidaa carabka ayaa lagu akhriyaa dhagaha ayaa lagu maqlaa indhaha ayaa lagu eegaa khadkiisa gacmaha ayaa lagu sadriyaa laakiin ficilkeenna wa kulli dii makhluuqatu xaqiiqa ficilkeenna xifdinta ficilkeenna qoraalka inagu aynu qorayno akhrinta inagu carabka aynu dhaqdhaqaajeenno maqalkeenna iyo eegiddeenna ficilkeennaas ayaa makhluuqa laakiin kaa la akhrinayo ee la qorayo ee la xafidaya laakinama almatluwa qowlu lbaari waa ilaahay hadalkiisii lagumana sifayn kara abuur iyo markaa gadaal inuu ka yimi fa sawtu walalxaanu sawtu lqaari lakinama almatluwa qowlu lbaari codkanaynu inagu samaynayno iyo markaa saanaynu akhriyayno inuu qurxinayno innaga dhawaqeenna iyo sawdkeennaasi innaga ayaa le laakiin kaan akhrinayna aayaadkiisa iyo xurufdiisuba waa hadalkii ilaahay si ay markaa ka qabaan ahlu sunna markaa qur'aanka waa sidaa halkan haddaba wuxuu yidhi kalaamuhu ilaahay hadalkiisu ka wasfihi alqadiimi wuxuu la mid yahay ka wasfihi waa dee mufradun mudaafura uu cameeyayo ka sifaatihi alqadiima sifooyinkiisii qadiimada ahayd ayuu la mid yahay muxuu leeyahay ramligu kalaamuhu annafsi kalaamkiisa nafsiga kalaam nafsi waa maxay kalaam nafsiga maxaa la yidhaahdaa waxa weeye kalaam nafsi ah ama macnan qaa'im binafsi haddaad iminka doonayso lagu yidhaahdo kaalay meeshan ka hadal hadal baad maskaxda iskaga yar dubaridataa marka aad intaanad kicin hadalkaa iyo waxaaad isku dubaridanaysee aad yar sawiranayse lesaadhe saadhe saadhe ayaa la yidhaha hadal nafsi kalaam nafsiga la yidhahdaa kalaamka nafsigay leeyihin ilaahay kiisu waa isku dubaridka aan xataa sawd iyo sanqadh iyo cod iyo midnaba aan lahayn kalaamka ilaahay waa kaas bay leeyihin kalaamuhu tacaala annafsi sifatun qadiimatu qaa'imatu min daatihi weeyi munaafiyatu lilaafati wasukuut oo aafiya sukuut baa anfinaysa huwa bihaa amiru nahanka baqiyati sifaatihi alqadiima sifooyinkiisii qadiimada ahayd ayay la mid tahay laysa bixarfin walaa sawtin xaraf iyo sawtnama laannu caradaani xaadiaan waxay leeyiin waa laba caradoo xaadiaho wayastaxiilu itisaafu lqadiimi bilxaadii dee ilaahay qadiimkaa haddaynu ku sifayno hadalkan waxa imanaysa wa xaadisa ilaahay inaynu ku sifaynay halkaasay markaa la martay wa haadaa madhabu ahlilxaq dee ahluxaq markaa ashaacirada iyo ay ka wadaan madhabkoodu markaa waa sidaas bay yidhaahdeeno waa hadalka nafsiga ee qadiimka halkaasaa waxaa kaluu yidhi uma taaratan yudalu calayh bilcibaara wa taaratan bilkitaaba faidaa cubira canhu bilcarabiya carabi haddii lagu cabiro kaana qur'aanan ow bilcibraaniyati fa tawraatun ow bisuryaaniyati fa injiilun ayuu noqonayaayo waa isku wada mid kamaa dakara biluqaati mukhtalifa almusamaa waaxid wain kaanat iluqaatu mukhtalifa halkaa wuxuu sii yidhi ama alcibaaraatu daallatu calayhi cibaarooyinkan tusinayee hadda qorani fa hiya makhluuqatun xaadisa waa mid makhluuqaho xaadisaa laakiin imtanaca alculamaau min idlaaqi alkhalqi waalxuduud calayha idaa sumiyad qur'aanan laakiin waxay dhahan yaan la odhanin oon lagu idlaaqin abuur iyo markaa xaadis idaa sumiyad qur'an marka qur'aan la yidhaahdo aynu taa ka yareelaadno waa limaa fiihi min alibhaam xoga ibhaamaba markaa ku sugane taa markaa aan iska yar dhowrno oo aan ilaalinna bay yidhaahdeen halkan waxaa kaloo ayadana sii odhanaya isagoo muctasilada markaa hadalkeedii markaa sii qaadanaya oo sii tilmaamaya oo ay leeyihin walaa yajuusu qiyaamu lxaadidi bidaatihi tacaala ilaahay markaa daatadiisa inuu xaadid ku qumaa ma banneeno bay yidhaahdeen famacnaa kownu mutakaliman annahu muujidun lilkalaami fi lgayr kamaa awjadahu fi shajarati limuusa eeg nimankan muctasilada laydhaha khalqul qur-aanka keenay ayagana shubhadu halkay uga timi ay sifooyin oo dhan ku diideen waxa weeye horta waxay dhahdeen sifadii iyo iyo daatadii waa kala gaar oo ilaahay sifadiisii iyo daatadiisii waa kala gaar bay yidhahdeen oo qofka aqoontiisii iyo awooddiisii iyo iraadadiisii qof waa kala gaar bay yidhahdeen marka waxaanoo xaadisa haddaynu ilaahay daatadiisii ku sifayno dee waxaa imanaya markaa daatadii ilaahay markaa inay murakaba noqoto ama xaadid ay ku sifoodo saa daraaddeedu sifooyinkii oo dhan ay u diideen dabeetana hadalkii bay u yimaadeen iyo qur'aankii waxay yidhaahdeen wuu hadlaa macnaheed waxa weeye hadal buu markaa wax kale ayuu ku haysiyaayoo ama jibriil buu markaa ama halkaasuu ku qoray bay leeyihiin kamaa awjadu fii shajarati limuusa muctasiladu waxay qabaan hadalka nebiyula wakalama lahu muusa uu yidhi geedda ayuu ku abuuray geedda ayuu ku abuuray oo geeddii buu dabeetana ka maqlay innii ana rabbuka halkaasuu ka maqlay ya muuse innii ana rabbuka aayaddii markaa sidaasila wanaadina min jaanibi tuuri ilayman waqarrabnaahu najiya geeddaasaa lagu abuuray bay iyagu leeyihiin oo qur-aanku waa makhluuq markaa halkaas ayay ka keeneen warata imaamu shaafici laga sheego waxa loo wuxuu soo qaaday ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culaya ninkii muctasilada ahaa ee dee isku ardaydana ahaynoo sheekhii weyne muxadidkaa ibnu culaya ay markaa oo aabbihii ahaa dee ay markaa ardayda u wada ahaayeen ayaa la soo qaado markaasi wuxu uhi ana mukhaalifun lahu fii kulli shay ninkaa a ii sheegaysaan waana ninkan iminka masalada inay dumarkiiyo raggu iskumeg yihiin waa ninka loo soo qaatay iyo sheekhiisa muctasilada abubakar alasam la yidhaahdo ninkaa ayaa imaamu shaafici loo sheego markaasuu ihi wax kasta ninkaa waanu isku khilaafsannahay xataa fii qowli laa ilaaha ila allah xataa laa ilaha illa heshiis kuma nihin buuhi oo sidaydaan heshiis ugu ahayn baa la yidhi anigu waxaan leeyahay buuhi laa ilaalaa ilaaha ila allahu aladii kallama muusa min waraa'i xijaab anigu waxaan leeyahay buu idhi alle xaq lagu caabuda ma jira bu alle mooyaane ilaahay muuse kala hadlay min waraa'i xijaab isna wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allahu aladii khalaqa kalaaman faasmacahu muusa min wara'i xijaabi waxaa yacnii ilaah xaq lagu caabuda ma jira alla mooya ilaahay hadal abuuray ee dabeetana halkaa geedda dhigay ee dabeetana muuse halkaa ka maqashiiyey ayuu leeyahay buuhi taasaanu marka xataa laa ilaaha ila allah ayaanaan isku waafaqsanayn buuhi halkaasaa markaa muctasilada iyo markaa qur-aanku waa makhluuqna halkaas ayay markaa iyaguna ay ka soo baxeen markaa anahu mutakalimu muujib lilkaafi lkhayri kamaa awjada fi shari muusa hadda rimli wuxuu yidhi haddaba dhegayso wa ahlu lxaqi yaquuluuna bima qaala bihi almuctasila ahlu xaq oo ashaaciro ahi waxay iyaguna odhanayaan waxay muctasila tidhi oo qur-aankani markaa inuu makhluuq yahay inama alkhilaafu macahum fii ihbaati macnan aakhar wara'a alalfaad alfaadan wax kale ma ka dambeeyaanu baanu isku khilaafsannahay mooyaane laakiin annaga iyo muctasilo wax noo dhaxeeyaay ma jirto ayay yidhaahdeen markaa wuxuu yidhi sheekhu kalaamuhu ilaahay hadalkiisu ka wasfihi alqadiimi sifooyinkiisii qadiimka ahaa ayuu la mid yahay cilmigii iyo qudradii iyo iraadadii iyo kuwaasuu la mid yahay bimacnaa waxay diidayaan ilaahay hadalkiisu inuu ku tacalluqo mashii'adiisa iyo dooniddiisa oo uu markaa aadam la hadlay oo uu muuse la hadlay oo nebi maxamed markaa ula hadlay oo uu markaa qiyaamaha hadlaya taas ayay diidan yihiin ooy meesha markaa ka saarayaan markaa waa sifa qadiimaba in la ilahay ku samaysan yahay oo haddaa muuse wuxuu maqlay ilaahay le wakallama lahu muusaa takliiman maxay tahay markaase waxay in lam yuxdis ma soo dirisiinin almasmuuca kii la maqashiiyey lilkaliimi muuse kii la maqashiiyey ma soo dirisiinin markaa lam yuxdis min axdaa baynu lam yaxdus almasmuucu lam yaxdus haddii almasmuucu faacilkiibu haddii lam yuxdisna almasmuuca mafcuulkii ayuu markaa noqonayaayoo lam yuxdis ma soo dirisiinin almasmuuca kii la maqashiiyey lilkaliimi ama lam yaxdud ma soo darin almasmuucu kii la maqashay lilkalimi muuse bal hadda halkaana rimli wuxuu leeyahay dhegayso waxa alkalaamu alladii samicahu muusa alkaliim calayhi afdal salatu wasalaam kalaamu ullahi xaqiiqa ilaahay hadalkiisii buu ahaa fala yakuunu muxdathan معناه وهذا معنى قول لم يحدث المسموع لكي لم يوصف الكلام المسموع لكي بأنه محدث بل هو قديم macnahana waa waxa loo kashfigii unbaa looga qaaday bay leeyihiin kashfigii ayuunbaa looga qaadayoo hadalkii oo markaa soconaya innii ana allaahu laa ilaaha illaa ana facbudnii hadalkaasoo markaa soconaya ayuunbaa kashfiga markaa looga qaado maqlay oo waxay yidhaahdeen وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو حسن الأشعري وأتباعه وقالوا لك لا يتعذر رؤية ذات مع أنه ليس جسما ولا عضل كذلك لا يتعذر سماع كلامه مع أنه ليس حرفا ولا صوتا هذا الكيلة هون حرف حين هون صوت حين إلا بقلا وصورة قلبي لذي سيداتي ذي سمين هي عرض يعني جسمي تونا يضنا لو أركي كرو أي لذي marka taana halkaasay kaga bixino waxayna kashfigu maa looga qaaday oo hadalkaasoo markaa soconaya ayuunbuu maqlaye hadal markaa hore u jiray weeyaana wax iminkan markaa yimi oo innii ana allaahu ana rabbuka hadal markaa soconaya waaye hadal iminka yimi ma aha ayay markaa leeyihin yugtabu waa la qoraa fi lawxi lowxa ayaa lagu qoraa wabilisaani carabkana yuqra waa lagu akhriyay kamaa yuxfadu sida loogu xafido biladhaani maskaxaha sida loogu xifdiyana markaa waana dee waxaan lagu xifdiya la qorayo ee la akhrinayo ee la xifdinaya waa cibaaraadka markaa lagaga cabiray ayay markaa leeyihiin markaa hadalkii ilaahay maaho suduurtiina isagana dee waa lagu qabanayaa arsala rusul bin cujsaas wallahu aclam halkaa inoogu joogo